bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulante fayraawan fayla ha ka dhowaada warkiraama idaacadda warsan haanshean karoon markaasi raabta siin haytona weliba iyo kumidhinga howlgalo kudhinee urarka al-shabaab iyo hadhowaan laku bilaabo doona qaybo ku tirsan gobolka baaya warbixin ka saabsan degmada wiijid ee gobolka bokool xaaliday weliba tan ammaan koonfur galbeed soomaaliya iyo hawada qorshiya iska dhafa ee ka samays ciidamada degmooyinka ee koonfur galbeed soomaaliya taliyo cusub ee ciidamada nisa oo gobolka shabeellada hoose waa gobolka shabeellada dhexe iyo markaasi la magacaab ismarkaasina laka wareejiya axmed macalin fiqi oo sheegay intii dacwad markaasi ku gudbiyeen wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya akhbaaraadka banaanka idaacadda warsan idaacad waa hiraab mudan sii haytona weliba markaasi ay ku mid yihiin madaxweyne ordogan iyo weliba obaamo markaasi ay kuwada hadalay afgembigii turkiga lala damacsanaaya iyo weliba donald trump oo landooradii musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriyadda dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
iraabnimo arbaayo taariikhdan iyo kabeeganta labaatanka bila toddobaad ee sannadda lamada kun tumi iyo liito intaas welibaayna warkii warsan hiraanimo markaasi koobanaay haddina ha ka dhowaada u siiyo faah-faahsan oo hiraanmudantaasiin ku jeedi doonaan oo ateera warbixin ka saabsan degmada weejid ee gobolka bokoola xaaladii weliba tan ammaan markaasi xilligan iyo ka jarta
weliba sii adkaada ayay xaaladii iyo kajaranka shacabkii konool ay deegaaniyo degmooyin ku tirsan gobolada ambaa iyo bokoola gaar ahaan gobolka bokoola tanya markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada etoobiya markii oo la wareegeen gobolada angliskeero koonfur galbeed soomaaliya waanay ku biyeen ururka al-shabaab iyo weliba goboladan la kulmeena go-dan eedan daran islamarkaasina saamay shacabkii meelase konoolay shacabkii konoolaya meelo eedkan saamay go-doonka yeesku kurooren meelayo ku sugnaayeen siyoon helan nolol taasay kusii duban iyadoona kusii rooreen hantidii maguurtada hayti oyoo kala haayeen deegaanadiiyo ku sugnaayeen shacabka hadda kunool magaalooyinka go-doomiye ururka al-shabaab iyo weliba iyo laku lumaayeen dhibaatooyin shargadiisan sida caafimaad darada walbarasho la-aanta iyo walyaabo kale oo la xiriira dhiniga nololo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusoo ku armiyaya goboladan baay bakooli shabeellada hoose inta badan weliba uuse xooga saaray sidii degmo kasta iyo tuulo kasta oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya oon helo lahaayeen ciidamo ku tirsan koonfur galbeedda hadda degmooyinka koonfur galbeed weliba ku sugana ciidamo ku tirsiin koonfurtan soomaaliya walina ay wehliyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada midooda africa ee amisom haansho etoobiya oo dalka soomaaliya rogan nabad ilaaliyowga hadda majarta degmo ama tuulo oo si nabadhe iyo galantan ka hayaan ciidamadaasiya degmada weejid ee gobolka bokool weliba iyo ku mid ata degmooyinka on go-doonsan ururka al-shabaab in muddo saameyna shacabkii kunool ay go-doonka meelaysaya jidadka qaar ma jiraan wal dhaqdhaqaaqe weliba lakureebay baawurtigalaayeen amaba ku bahayeen weliba mararka qaar jaraya hungurisi dhuumaalaysi ah la kajeeyow oo laka qaadow safiitada dameerka saasayna weliba kajeeyo jaraya dadka deegaankaasi ay ku jeedaan intii hadda degmadaasi go-doonka saaranta dad badan yaa iska dayeen intii oo waldeersiiyaan intan dhexayta degmada baydhabo iyo degmada weejid ee gobolka bokool ooyoon is jaran sagaalan kilomitera iyo weliba markaas meelo ka dhimaday dad iduunyo oo jidkaasay raashin marsii jari guddoomiye ku-xigeenka degmada weejid ee gobolka bokool cadow cabdiraxmaan jugle iyo weliba uuse ku hadalay xaaladda degmadaasiya walin uuse sheegay intii xaaladda iyo eta to eedan adag
kulley xabad ma ku daraysaa ta xabad ma ku daraysaa laakiin dhinacii cuntadii iyo xaalsheen qiyaasamayna xaalsheen ma qiyaasan dadweynaha wejid eeda xaaladii oo ugu dad dhino kaleed guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intay degmada weejid iyo unkujarna adeeg bulshadeedda caafimaadka iyo walbarashada shacabkana iyo umbaahanyin intiioo helaan walbarasho ka filan waana landhisa iskuulaad iyo dugsiyo lakabaradawa qur-aanka kariimka dhino kaleed weliba uuse sheegay intay dhibaatada inka badan iyo eta degmadaaseen iyo onlahayn xarumo caafimaadka maadaama caafimaadka uuseeyo walunkumaar ma korno qof ku noola
lamada xumsiyeed wala daaweya waan ka tilmaamana male islaamta dhiigbaas waliil muxudee xusniga may goobjoog waayay islaam dhiigbaas u dhiigjoojin hataalan waayo muxudee xusni goobjoog waaya asagoo marka lamada xumsiyeed wala daaweya kale toonkainka sheegana male daawadaas meel walaalmayda wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiirka caafimaadka masarisaaq hadda ku hor halharini wasiirkan sheegnay markaasay mayanin sheelay mayanin dhiibay khayra la siiyaa daawooyin aanin dhiibi falaaj wadamadaasoo malaay malaayna diyaaradoo meelo ku shaqeeyasa iyo daawooyin aanin saari daawooyinkana dee populationkiiyo badan marka tuulooyinkii oo shabaab kulaa kala dagaalamay dadkii hab qahan ahaatay magaalada buuxan marka daawada marin sheeli jirta
shacabka kanoola degmada weejid iyo dhibkan koray iyo haysida caafimaad darada ku jarta meelasaya marar badan yaa dadka reer waajida iyo ondhimadan daawo la-aan haban badnaato dhinigii weliba hanraabta markii hadhawaata wakhtiga dhalmada guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii jididkan koray oo muhiimka iyo furaayn iyo ata jidka xiriiriyow weejid iyo degmada baydhabo oyoon isjiran sagaalan kilomitara guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay furitaanka jididkaasi intiioo furo koran ciidamaha kubahya magaalada baydhabo iyo haan ku been degmada weejid ee gobolka bokoole ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
sidii koonfur galbeedaheena degmada weejid koonfur galbeed deegaanada iyo kubadeena koonfur galbeed amay ku balaana jitinka weynawaata oo gobolka bokool haban uga falimaayatay gobolka baay gobolka baay in badana koonfur galbeed intina furowin sheegay una maamulka weejid eena lahanin gudbigay ciidamada horweydid joogda oo ciidamada booliiska gaarka ciidamada federaalka ee joogaan way diyaarinayeen walaagii inagii shabaantii oo jidki la fura koonfur galbeedana awoodasay leh ilaahay hatana mal furna ilaahay hatana mal furna marka xaasha ma qiyaasin guddoomiye ku-xigeenka degmada weejid ee gobolka bokola cadow cabdiraxmaan jugle uu soo hadalsheed sii wadaya weliba uuse sheegay meelo shaleed iyo walhakagalaasi degmada weejid intii hayti magaalada boordhaxunle oo iyo nis jaranga soddon kilomitara guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii magaaladaasi hadda iyo la wareegan ciidamo ku tirsan ururka al-shabaab ah markii magaalada boordhaxunle iyo hasku kubixinga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo gorab ku helaan ciidamada amison hanshan etoobiya sidaasayna degmada iyo kuwayti gargaarka yaraa ee degmadaasi hagalaay okay tarmada wayb waa degmada jidan furnaay male halka jidaha tan furnaay ee walaku galaay ma haytay boorxulla boorxulladiina ciidamadii soomaalida iyo ciidamada etoobiya deganaayeen marka ciidanka soomaaliya dowladda awaamirta ku darartay dhamaan ciidamadii ku guureen marka may gacanta gacantii hodana ciidamadii shabaabka haytay shabaabna sidii abaddeegaanadka oo dowladda rogaamantii wada seeran ma ogol maadaama degmada weejid dowladdu ku taliya hayta gurbaxuuna shabaabkii gobsaday saasa cunaqabatayn saanta waa hagalaay male asaasa ilankati kiilo sokoleemanka hore tuma afar kuwa la galay hadda mayma hayta kiilada sokolee soddon ilaa ku jirin haashay meela marahay
howlgale kudhin ee ururka al-shabaab iyo dhowaan markaasi laku bilaabo doona qeybo ku tirsan gobolka baaya kulo markaasi iyo wada qaadan ah mas-uuliyiin ku dareer ah gobolka gedi weliba degmada berdaale ee gobolka baaya ayaa weliba markaasi lanku hadlaya ammaanka markaasi laka xaqiiji laha islamarkaasina jidka xiriiriyo baardheeri weliba degmada berdaale ee gobolka baaya sidii markaasi lanku tiri tiri lahaya ciidamada kusugan ee ururka al-shabaaba kulankaasi weliba wada qaaday mas-uuliyiin ku dareerta gobolka gede iyo weliba guddoomiye ku-heenka degmada berdaale ee gobolka baaya cali cadow isaaqa xili uus idaacadda warsan la xiriiriya weliba markaasi uu sheegay kulankaas walyaabaha kubay weliba walail isku afgoradi
madooyinka laha dhaafay bay howla shaqaa aan roogeyna sahay gobolka gede qaar ahaan degmadiisa idow alxamdulilahi rabilcaalamiin howle talof muhiim haytayna shaqada howlgalkayna safarkay muhiimadiisa haytay sidii ammaanka kafaashada lahay ee guud ahaan soomaaliya gaar ahaan jubbaland iyo koonfur galbeed degmooyinka degmada berdaale iyo degmada luuq shacabka degmada luuq iyo shacabka degmada berdaalena iyo amnagada fadeen shacabka wada shaqayntiyo iyo isdhexgalka bulshada ee aan hagaagsan maadaama laxasgududi way mawduucayaalkii hadda laha dhaafi jareen oo muhiimadana atas federalism isdhexgal bulsha degmada berdaalena iyo haata degmada nuuf degmada nuuqna iyo haata degmada berdaala ammaan iyo horumarka iyo isdhexgalka bulshadeena nafasaashada lahay
dhinac kale de guddoomiye ku-xigeenka degmada berdaale ee gobolka baay cali cadow isaaqa iyo weliba uuse sheegay intii mardhow markaas deegaanada hoosgoon degmada berdaale ee gobolka baaya ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo iyo wehladaan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ciidamada midooda afrika ee amisom ansho etoobiya iyo howlgallada ku sameey doonaan degmada berdaale tulooyin kale hoos koenga maadaama lifilaha iyo ciidamo intaa ku dhaqaaqan degmada berdaale islamarkaasin iyo koenga deegaanka owdiinle ee gobolka baaya ku tirsan meelasoo ciidamo isku dhaafay laka diyaariyahaya
ciidamada ammaanka degmooyinkaasna shacabsho iyo mas-uuliyiinta iyo maamulsho iyo saraakiisha oo iskaashadayaan iyo saraakiisha amisom sidii nimankaas laka cirab tirin lahay oon maadaama iyo laflacaari hadda ku horgari jireen insha allahu biidnillahi kariim waqti dhowna laha gebagabaydo howlgalada nimankaas kala beri dhow maadaama shacabka soomaaliyeed iyo arageen wala dhibaateeda nimankaas ka haayaan oo arageen wala dowladnimada walaagii kuxudiya arageen maleeshiina iyo ogaadeen oo sharcin gobodaan markay falaayaan oo shacabka ee masaakiinta iyo gurigii kula baxayaan laka cirab tiri lahay laba lamada qof nimankaas socdaan oo ummadka soomaaliyeed dhibaatada fara badan ka haayaan iyagoo shacabka gabaadkooda labaayaan oona iska sheegayaan asiyo iyo dad shacabka ee horumarsho iyo wanaajohay
ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ciidamada dowladda federaalka iyo galan ku herayan amison yamar inta badan weliba iyo howlgallo ku sameeyna deegaanada hoosgoon degmada berdaale ee gobolka baay iyo markaasi iyo kunagadaayan natiijo laan koonfur galbeed soomaaliyana weliba iyo wadda qorshihii iska dhaaf ayaan ka sameys ciidamada degmooyinka ee goboladan koonfur galbeed soomaaliya wafduus hogaamiyowa waa wafduus hogaamiyo wasiir koobka dhegeysta dhaqancilinta maleeshiyaadka ee maamul koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eela iyo weliba use qayb ku haya guddoomiyaha degmada baydhabo ee nadoqa magaalada cabdulaahi cali maxamed watin iyo weliba markaasiyo dirina deegaanka owdiinle ee ku tirsan gobolka baaya meelas oo la rajahay intii markaas iyonasukoan ciidamada kushal dhereer degmooyinkan koonfur galbeed soomaaliya oo markaas meella kasii doona tobabar iyo weliba fikradda markaasi iyo koorseedayana falalka ammaan darada ee markaasi al-shabaab iyo kaweelayana deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ciidamadiiya weliba markaasi iyo la kulmeena waa markaas iyo lashana doona degmooyinka iyo degmooyinka la qorshaynayo iyin degmooyinka shale diinsoor berdaale iyo weliba qansax dheer ee gobolka baay ku tirsan iyadoona maalmo iyo hadeereran iyo kabiiro doonana ciidamo kale oo markaasi ku darara ee degmooyin kale da baydhabo buura kabaweejid iyo weliba tiyeglow iyo weliba degmada xodur ee xarunta gobolka bakoola iyadoona ciidamada buura kaba iyo haddii ku sugyiin magaalada baydhabo ee xarun goboleedka baaya uljeedka ciidanka liniska shaniya weliba markaas ataa waana lanka talgalay sidii markaas iyo al-shabaab iyo ankasaaro lahaayena deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan goboladan baay iyo bakoola guddoomiyaha degmada baydhabo ee dooqa magaalada baydhabo cabdulaahi cali maxamed watinya weliba use la dardaarimay ciidamada intii oo markaasi ka dadaalan sidii inku qayb qaadada lahaayeen sugidda ammaanka deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasina deegaanada iyo weli ku sugayin al-shabaab iyo lanka saaran lahaya wasiirka wasaaradda hubka dhegeystiyo dhaqancelinta maleeshiyaadka maamul koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eela ayaa weliba markaasi use sheegay intii ciidamadan markaasi helo doonaan saaniid iyo weliba hob iyo koorseedan ururka al-shabaab oo weli markaasi ku sugayin deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya dhina kale wasiirkii weliba use sheegay intii ciidamada markaasi oo fikrishal gadiisan weliba iyo samey doonaan isdhexgal ama isku dhaf ciidan islamarkaasina walku qabdo doonaan arrimo xaalada oo kacsanaan ku teegin gobolladan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan baayi bakola si kastaba haatoo iska dhaafkan ciidanya qeyb ku nagda doona amarkaasiya kooci doona sidii markaasi iyo awood iyo ka hel lahayn ciidamada markaasi ku tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya weli warkii hiraanma idaacadda warsan iyo akhyaar ay ku gudi jarnay taliya cusub yaa ciidanka nisa gobolka shabeellada dhexe markaasay ah lamagaabis markaasi xilkaas waa la wareegiya taliyaha cusub ee ciidamada sirdoonkii weliba nabad sugidda qaranka ee gobolka shabeellada dhexe dhame cabdiqaadir cabdulaahi yaa si rasmi markaasi aan la wareegay xilka talinimo ee kuriyadda munaasabadii ku dhiiday magaalada jowhar iyo goobroog ku haayeen saraakiil sarsar oo ku tirsan hay-adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka iyo saraakiil ciidamo oo kale markaasi koolgalaayeen goboladaasiya dhameeya weliba xilkan si rasmi ah weliba lanka magacaabay kuriyadda markii magaalada jowhar lakadeli beli lahadhaafi ee joon labaatii kowdii ilaahan naxariisa n cabdiweli ibraahim jumbur nanka laka magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada nabad sugada ee gobolka shabeelle dhexe yaa xilal shaldubi ah ku qabaday gobolka banaadir somalilan ooya sheegtay intii adkay doonta ammaanka gobolka sanaaga maamulka somalilan ya sheegay intii adkayaas maamul waa ammaanka guud ee gobolada sanaag iwiliba sidoo kale waa sool iwiliba sanaaga ooyo dhowaanka dagaalameen maamulka puntland iwiliba ciidamo ku dareera maamulka somalilan maamulka somalilan yaa weliba u sheegay intii waa sanaadiiqda codbiyooga lijeeyahaya gobolada sool iyo weliba sanaag islamarkaasen iyo ciidamo dheeraad iyo jeey doonto goboladaasay sanaaga iyo weliba soolsi puntland markaasiyo anka qeyb qaadan lahaayeen odbiyoogasiya taliyaha aagga sanaaga bari waa bare korneel saalax xirsi oo la hadalaya idaacadda warbaahinada ee iyo weliba uuse sheegay intii maamulka puntland iyo ku qabsadeen hub i weliba sidoo kale baabuur dagaal eh haddana weliba markaasi uu sheegay intiioo galanta kahayan ah ciidamadaasiya kenya oo laka eedaya intiio markaasi dhibaato anjesity shacabka ka nool gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya hano ku mid ay hay-adda andoodasa qoqol aadanaha ayaa ciidamada dowladda kenya ka eedayn intiio dhibaato iyo anjeysidan dadka soomaaliyeed ee kenyan ee markaasi ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya hay-adda xuquuqul aadanaha yaa weliba sidoo kale iyo warbixinta iyo xasaarta iyo sheegtay intii ciidamada dowladda kenya iyo dil i weliba jirdil oo si naxariis dare markaasi unjeysdenga dad soomaali kenyan iyo markaasi ku sugnaayeen gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ciidamada ammaanka dalka kenya ayaa waliba yo sheegayna intii dhibaatada iyo injeysidan dadka iyo dhanyin tuman waa boqol qofood intaasayna waliba markaasi injeysidana jildil iyo weliba dhibaatooyin kale islamarkaasiniyo ka eedayin intii ku tirsanaayeen ururka al-shabaab oo markaasiya falal ammaandareysi kujeysidaya waqooyi bari ee dalkaasi kenya siyaasiyiinta iyo weliba sidoo kale walgaradka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya yaa qiran intiyo jirta dhibaatowaa intiyo jiran dhibaato laka eedaya intii ciidamada dowladda kenya islamarkaasina iyo sheegan intii boqolaal dad ee markaasi kenyaan ee kusugan dalka kenya dhibaatooyin shalgadiisan iyo injeysidan ciidamada ammaanka ee dalka kenya yaa la sheegahay intiyo iyo shal saareen shabaab iyo weliba sidoo kale dad shacab eh markiiyo dhiidii weerar weerar markaasi ku dhiya gobolka waqooyi bari kenya taaseyn iyo sababtii intii dhibaato linjeysada dadka shacabka ee konoola gobolkaasiya akhyaare meelihiisiin warkaas kula dareertaan weliba idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweyne ordigan weliba obama markaasa kuwada hadalay afgembigii turkiga la damacsanaayey madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa dhigshay dalka turkiga rajab dayb ordiganka deeqi gargaarka ka-eedanga baaritaanka laka sameeyahaya iskidayowgii afgembiga oo dhicisoobi kaasoo toddobaadkii laha dhaafiya uuse kudhiya magaalada ankara ee dalkaasi turkiga minka eediyaalka sheegay intii obaama uuse ordagan qadka teleefoonka kala xiriiri talaadadii afar waa talaadadii maalintii afraad oo markaasi usadhiya afgembiga dhicisoobis markaasina la damacsanaay intay lakatora ordagana obamaya weliba uuse cadday intii maraykanka uuse biyo doona gargaarwaa gargaarka habong baaritaanka lafadahaya intay la baara ismarkaasina siyeedii haddii la baarahaya dadkii ku dembeeya afgembigii la dacmaasanaya intii laka afgembiya madaxweyne rajab dayb ordagan oo uus hogaamiyahaya dalkaasi turkiga lamada hogaamiye ayaa sidoo kaleda kuwada hadaleenga codsigii turkiga ee ka eedinaya inti galanti lahangeliya shaqhsigii ku dembeeya afgembiga militariga markaas laka damacsanaay intii madaxweyne rajab dayb ordagan markaasi lankotora xilka madaxweynenimo afhayeen hadali minka ediyaa faahfaahin rasmi ee kubiya welina use sheegay intii maraykanka codsiga turkiga uuse hangudbiisadii uuse markaasay meelmarya doona isla markaasayna waalkuga wada doonaa anka dambayntina donald trump iyo landooradii musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga dalkaasi maraykanka xalay sakdi dhexe xiliga geeska afrika iyo weliba xisbiyada jamhuuriyaga waa waa jamhuuriyadii waliba laka dhawaaqay islamarkaasayna la sheegay intii use donald trump usan iyo musharax dooradashada maraykanka intii usa naqdi dhanka dhanka markaasi koraya oo deri intiis iyo donald trump mastal donald trump iyo weliba usa ambaahnay codod deraasa hal dhibic laba boqol soddoniyo todoba ruuxooda ama todoba qofooda sidaasayna hankabahi musharaxnimada xisbiga welina uuse markaas hadda sibuuta angalaya musharaxnimada lantartamahaya xil anhaayooga ama xilku qabashada ee dalka maraykanka ee dhiniga madaxweynenimada akhyaare warkii raanmadan isinku dhugun sidaasn idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo intaasiin ku jeedayaan oo is idaacali muuse maxamed ateera farsameeya abwaan faarax xaaji xuseen abwaan werow ismarkaasina yaasaarta shukri ismaaciil axmed shukri badhaan iyo intaa gebgabeen ciddii warkaana dhaafta ama badhata kula qobsata weliba markaasi iyo riyad inku fiirsada korana bogo internetaduna kalena www dot warsan radio dot com wadani news twenty four dot com ama gaarsiya dot com isiina kamaasintiin dhugunsooga wararkiiyo barnaamijyada kubaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intii warkan lamid eh riidan kulmaana sidaasiyo ammaano allah